بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب mowduuceena maanta oo ah xifdu lisaani cani alxaraam carabkoo laga ilaashado xaaraanta fiihi najaatu lyowm badbaadadeena ku jirta carabku wax badan buu qofka bani aadamka ah ku halaagi karaa kuna badbaadin karaa waxaynu ka soo qaadan doonaa un guud ahaan inaynu wax yaroo kooban ka ishaarno dhibaatooyinkiisa iyo faa'iidooyinkiisa iyo gaar ahaan xanta iyo isku dirka inaynu wax ka soo qaadanno kooban marka hore walaalayaal waxaa mudan inaynu ogaano nicmooyinka ilaahay uuna siiye u waaweyn inuu ku jiro carabka min nicam illaahi alcadiimati calayna inuu nicmooyinkaa yahay daraaddeed ayaa ilaahay qur-aanka kariimka ah inoogu manno sheegtay haadi haada alcodw xubinkaa isaga ah organkaa kooban ilaahay baa inoogu manno sheegtay alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayni wa hadaynaahu najdayn saddexdaa xubin baa ilaahay uu noogu manno sheegtay qofkii bani aadamkaa miyaanaan sinin buu lahayn carab laba indhood laba debnood iyo carab alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayn miyaanaan qofkii siinin haddii aan intaas siiyey baa ilahay ui labadii indhood iyo labadii debnood iyo carabkii muu ku mahadnaqo muu u isticmaala dhinaca xalaashae wanaagsan carabku waxaa mar kale qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay inuu nicmo yahay si kale uu yahay alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan alla wuxuu uhi ilaaha raxmaanka ahi waa ka qur-aanka soo dejiye bani aadam ka baray qofkiina abuuray callamahu lbayaan waxa uu baray sida wax loo caddeeyo maxaa wax lagu caddeeyaa carabka lagu caddeeya carabka iyo codka marka qofkii la ammaanayo waxaa la yidhaahdaa waa qof codkara oo aftahanah oo hadal yaqaan ah qofkii kalena waxaa la yidhaahdaa waa qof agnaanah oo aan afkiisa la fahmi karayn haddii qofku aanu carabkii lahayn waxba ma cadcadayn karo waxaa laga yaabaa dee qofka damiirkiisa waxa ku jira hadduu qoraal yaqaanana inuu waxuun ka yaro sheeg sheego haddii aanu qoraal aqooninna inaan waxbaba laga fahminba waa idinka arkay dhegoolayaasha aan waxba qorin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya nicmooyinka ilaahay ina siiyey inuu ka mid yahay carabku waxau ihi inna min albayaani la sixra aftahanimada qaarkeed baa sixir ah oo qofka sixirku siduu u kala wareejiyo baa qofka codkarka ahayna uu u kala wareejin karaa nin aflaa abaar ka baxa bay dhaha soomaalidu qof af leh ayaa oo carab leh ayaa abaar ka baxa lidaalik baa qofku haddii uu waxba caddaysan kari waayo ciil baa dila iyo cadho soomaalidu waxay idhahdaan maalintii midhka geedka kugu dhaafaa gurxan gurxan ayuu yeeshaa habeenkii gurxan fardood buu kugu yeeshaa habeenkii oo haddii aad maalintii waxba cabiri kari weydo markii aad dacwoonaysa ama doodaysa habeenkii oo dhan baad ka murugootaa waxaa rabbuna uu tilmaamayaa subxaana dacwaddiisan uu usoo dhiibay rususha inay wasaa'il lahayd iyo dariiqooyin ay rusushu dadka ku gaadhsiin jireen dariiqada koowaad wuxuu qur-aanku ka dhigay carabka bilisaani qowmi rasuul kastoon soo diraba waxaan ku soo dirayay baa ilahay uhi carabka qoladiisa carabka qoladiisa ayaa ilaahay uu ku soo diray markaasaa luqadiisuu dadka rasuulkaasi wax ku fahamsiinaya dacwaddiina sidaasaa lagu qaadanaya dadkii doodayayna uu ku qancinaya nebi muuse calayhi salaam ilaahay wuu ka aqbalay ergadii uu u dirayee fircoon ugu tegayay iyo dacwaddii uu qaadayay laakiin waxyaabuhu ka cawda waxaa ka mida carabkiisa oo xoogaa guntinahay kusii tahay oo aanu siduu doonayo mararka qaarkood wax u caddayn karayn markaasaa waxau ihi rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii ilaahay oo rabbi ishrax lii sadri ilaahw laabtayda ballaadhe oo cadhadiisa iyo ciilkiisa fircoon aanu adkaysto wayasir lii amrii ilaahw arrinkaygana fududee waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii si ay hadalkayga u fahmaan ilaahay guntinta iyo jalaqda carabkayga ku yara si ah ilaahayow iga furo ilaahayna waa ka furay carabku markaynu eegno wadaa'ifka iyo shaqooyinku inoo qabto qofka faalidku kaga dhacunbaa dareemi karaa qofka faalidkuu kaga dhacay carabka ee uu carabkiisu dhaqdhaqaaqi kari waayey kaasunbaa wadiifooyinka iyo shaqooyinka uu carabku inoo qabanayo baa dareemi karaa waxa uu carabku ka qayb qaataa calaalinta aynu raashinka calaalinayna noocyadiisa kala duwan wuxuu ka qayb qaataa liqidda raashinka la liqayo wuxuu ka qayb qaataa dhareerka celintiisa wuxuu ka qayb qaataa luqmada ama waxa aynu calaalinayno inuu ilkaha u celiyo oo haddaanu carabkii jirin ilkuhu waxba ma calaalin karaan qaybta u horaysa dheefshiidka waxaa ilaahay u sakhiray carabka inuu soo qaban karo wax xayawaankuna dhirtaabuu ku daaqaa iyo cawska qofka bani aadamkiina hadduu isdha carabkiisa wax ku soo qabso cunnada wuu ku qabsan karaa waxa ilaahay u awood u siiyey inuu afka nadiifiyo iyo ilkaha oo nadaafadda qayb hore ayuu ka qaataa carabku intaan cadayga la gaadhin inta u muhiimsan ilaahay ilkuhu inoogu nadiifiyaa iyo afka wixii raashinaha galay iyo qowlalada waxaa ilaahay u sahlay miishaarta isweydaaranaysa ilkaha ee aragteen inuu iska ilaaliyo iyagoo ilkuhu wax calaalinayo si cajiiba wax u calaalinaya ayaa haddana carabkii wuu ka badbaadaya raashinkiina wuu celinayaa wuu dhex socdaa bal hadda u fiirso muddo dheer markaaad wax cunto mar baa laga yaabaa inay ilkuhu carabka taabtaan kadibna afka dhowr cisho aad ka sii damqato carabku wadiifooyinku qabto wey waa sariicu alxarakati fi lkalaam ila aljihaati sit marka uu qofka bani aadamkii hadlayo kumanyaal kelmadood buu ku dhawaaqi karaa oo intaasoo luqadood oo kala duwana kumanyaal kelmadood ayuu carabku kari karayaa waxa uu yahay xubnaha kuwa ugu dhaqsaha badan ama ugu oradka badan buu ka mid yahay sida ka arkaysaan hadalkeenna wuxuu kaga duwan yahay xubnaha kale lixda jihaba wuu dhaqaaqaa horay iyo dib iyo labada hareerood iyo kor iyo hoos dibna waad u celin kartaa afarta jihaba waad u dhaqaajin karaysa carabka wuxuu ilaahay inoo wadaaca dhigay laba nicmoo aada u waaweyn oo qofka bani aadamka ah marka ay ka tagaan labadaa nicmo mid waliba gaar ahaan magtiisa ay u noqonayso waa nicmada kalaamka iyo nicmada dhadhanka qofka bani aadamka haddii carabka wax laga dhufto oo dhadhankii uu waxba dhadhamin kari waayo waxa uu xaq u yeelanayaa magtii oo dhan iyadoo xataa carabkii uu joogo culimada caafimaadku marka ama biolojku ay ka warramayaan habka uu carabku wax u dhadhaminayo dee intuu noocuu kala saarayo adiga ark dhanaankii iyo macaankii iyo intii u dhaxaysay iyo kulaylkii iyo qabowgii mid walba unugyo gaara oo dhex fadhiyo ilaahay dhex dhigay ayaa rabbi uu ku diyaariyey hadalka intiisii badnayd xarfaha xuruufta aynu ku hadallo intooda badani carabkay ka soo baxdaa lixda xarafe xalqiga iyo intan debnaha mooyaane makhaarijtu sida ay u badan yihiin iyo xuruufta lagu hadlo siday u badan yihiin carabkay ka soo baxaa carabku cajaa'ibka uu leeyahay iyo inuu yahay nicmo ilaahay uuna siiyo aada u weyn qofkii caqlile aad buu u dareemayaa caliy bnu abi aalib allaha ka raalli noqdo ummadduu baraarujinayaa waxa uu leeyahay acjibuu lihaada alinsaan waxaa la yaabtaan qofkan bani aadamka ah la yaaba yanduru bishaxmin wayatakallamu bilaxmin wayasbacu bicadmin wayatanafasu min kharmin waxa uu qofka bani aadamkii wax ku eegayaa buu ihi xaydh ishu waa maxay ka koobantay de waa xaydhaa yare meesha taalla xaydhaa yar buu wax ku eegayaa oo iftiinkaa aada aragtiya nuurkaas ka soo baxaya wayatakallamu bilaxmin waslad yar oo santamitiro kooban ah oo carabkiiana ilaahay codkaa iyo hadalkaasuu dhex dhigay wayasmacu bicadmin waxa uu qofka bani aadamkii ku maqlayaa laf quwadda awoodda maqalka ilaahay wuxuu dhex dhigay labadeenna lafood labadaa daloole madaxa wayatanafasu min kharm carjowna waa ka neefsanaya qofki waa cajaa'ib mudan in la eego carabkii waxaynu uga jeednaa inaynu baraarujinno inuu horta yahay nicmo weyn oo ilaahay uuna siiyey oo qofka waayaa unuu garanayo qofka waaya markuu arka dadkiio wada sheekaysanaya marka isagoo wax doonaya uu cabiri kari waayo taasi runtii culays bay ku tahay qofka intaa waxaynu ku dhaafi karnaa carabku wadiifooyinka uu qabto iyo nicmonimada uu yahay inaynu isku baraarujinno si aanu inoola sahlanaanin ilaahayna aynu ugu mahadnaqno subxaanahu wa tacaala awalan waxaanu mudan yahay in loo isticmaalo wixii ilaahay uu raalli ka yahay uun lagana ilaaliyo wixii ilaahay ka cadhaysiinaya subxaanahu wa tacaala waayo waa ceeb waa abaaldaro iyadoo wixii ilaahay uu kugu deeqay wuxuu kuu diiday aad u isticmaasho carabka waxaa la yidhaahdaa allisaanu saqiiru ljirmi wa cadiimu ljurmi waa saqiiru ljirmi wuu yar yahay xajmigiisu iyo inta uu leegyahay laakinahu cadiimu ljurmi dembigiisu wuu weyn yahay oo wax naar kugu waariya dee waxa uu ka soo baxayaa carabkii oo gaalnimadii ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ka digaya waxa uu leeyahay akharu khataaya bni aadama fii lisaani xadiidkii saxiixa ah qofka bani aadamkaa gafafkiisa inta u badani waxay ka timaadaa carabkiisa akharu nnaasi dunuuban akharuhum kalaaman fii ma laa yacniih xadiid kaloo saxiixa wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka ama dadka ka ugu dembi badani waa ka ugu hadal badan waayo hadalkii xigmaddii baa ka madhan wixii wanaagsanaabaa ku yaraan waxa xunbaa fara badan doona kolkaad hadalka badiso abuubakar sidiiq iyo salafkeennii wanaagsanaa in badan bay ka warwari jireen carabka iyagoo dadka kale tusaale u noqonaya abuubakar sidiiq waxaa la arkay maalin maalmaha ka mida isagoo carabkiisa haya wuxuu leeyahay inna haada awradani lmawaari aniga kaasunbay halaagaya jarka naareed ka iga tuuraya oo carabka ah waa abuubakar sidiiq allaha ka raalli noqdo asxaabigii jaliilkaha cabdulaahi bnu mascuud isaguna mahadhadaasoo kaleu reebayaa waxa uu leeyahay yaa lisaanu qul khayran taslam tagnan uskut min qabli an tandan carabow khayr ku hadal si aad qaniimadu hesho iska aamus intaanad murugoonin ka hor carabka in laga ilaaliyo wixii xun faa'iidooyin badan baa ku jira waata la idhaahdo fi sukuuti salaama inaad wixii shara ka aamusto badbaadaa kugu jirta qofkii naar buu kaga badbaadaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxauna leeyahay dadka waxa ugu tuura afgembi naarta xasaa'idul alsina carabadu waxa ay xagaafeen dembiga uu carabku geystay ayuunbaa afgembi qofka naarta ugu tuura carabkoo aada haysato faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid ah inuu qofkii iimaankiisii u dhammaystirmo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay dadka carabkooda ka rumeeyey ilaahay ee aan qalbiga ka rumaynow ka daaya carabkaa dadka ku garaacaysa carabka dadka ka daaya oo cawrada muslimiinta raacraacina waxaa ku jira carabkoo aada haysato inaad ilaahay musaacado iyo mucaawano ka hesho oo awliyadiisu ay ku heliso rabbi subxaanahu wa tacaala lidaalik baa waxa uu leeyahay sida riwaayada sugani ay tilmaamayso abubakar baa maalin maalmaha ka mid a nebiga agtiisa ninbaa ku caayay calayhi salaatu wasalaam ilaan dad waa faduul badan yihi qaarkood baa meeluu nebigu fadhiyo wax ku caayaya abubakar wuu iska aamusay markuu ishayn waayee mar saddexaad uu caayay wuu u jawaabay nebi maxamed meeshuu ka kacay calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay rasuulkiioo waxa uu yidhi intii horeba waad fadhideen la icaayaye maxaad markii aan anigu jawaabay uga kacday wuxuu idhi intii hore malag baa diyaar ahaa isaga ayuu beeninayey adigana wuu ku saacidayey markii ay isku barbardhacdeenee aad u jawaabtay meeshii intuu malaggii ka baxay adiga kuu hiilinayey ayaa shaydaan uu soo galay anigoo nebi maxamediina meel shaydaan yimi waan iskaga kaci buuri rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka shaydaan bay u siraadan tahay meesha cid lagu cunayo ama lagu xamanayo ama la ysku ceebaynayo malaa'igta ayaa ka agdhow kuuna hiilinaysa qofka isagu dadka badbaadiya laakiin isaga wax laga sheegaya intaa markaynu ka nimaadno walaalayaal waxaan akhriyi doonaa nusuus aayaad iyo axaadiidba leh oo cidda ay la hadlaysaana innaga ay tay ummaddeenna islaamka hadwalaynu joognaba ilaahay baa kitaabkiisa inagula hadlaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam axaadiidtiisa saxeexa buu inagula hadlaya taa macnaheeduna inaynu dhagaysanno aynu dhagaha ugu yaro raaxayno oo aynu iska dhaafna arrintu ma aha laakiin arrinku waxa weeye inuu dhaqan noqdo hadduu dhaqan noqon waayo waxaynu dhagaysanaynaana qiyaamaha waa layna su-aalayaa daliilkaa waad haysay waanaad fahamtay maxaad kaga camal fashay waxaad noqonaysaa un caalimkii cilmigiisa ku camalfali waayo unbaad noqonaysa ilaahay baa waxa uu tilmaamay carabkoo la sii daayo oo lagu sii daayo waxa la yidhaahdo xanta iyo xaaraanta bal xumaanta uu leeyahay buu muuqaal ka bixiyey ilaahay ilaahay baa wuxu uhi walaa yaktab bacdukum bacda an yuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meytan fakarihtumuuhu waataquu llaha ina allaha tawaabu raxiim barhkiin barhka kale yuu xamanin waxaa xanta laydhaa iska daaya baa ilaaha wi muuqaalkeediina ilaaha wuu sheegay mid fadiico aada uga digayo waxau idhi miyuu midkiin jecel yahay inuu walaalkiiyo meyda cuno maya waa karaahiyaysanaysaa haddaba walaalkaaga maqani wuxuu la mid yahay qofkaa qof dhintay oo walaalkaagii abtirsiimo oo kale ah isla markaana aada hilibkiisii cunayso alla waxa uu xusayaa xubnaha uu inoogu deeqay ee cajiibka ah ee sida carabkaynu ka soo warrannayo wixii la mid ah in iyaga laftigooda la su-aalayo maalinta qiyaamaha qofku waxa uu adeegsaday xubinka laftiisiiba hadli doona alla waxau uhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbashara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula xubnihii o dhan baa mas-uula xubnihii ilaahay uu kuu deeqay ee uu ku siiyey waa mas-uul xubinkiibaa la weydiinaya waxaa la leeyahay hebel muxuu kugu isticmaalay isaguna ilaahay waxba kama qarin karee wuu jawaabaya waxaa cod inaga daldalmaya habeen iyo maalin inta aynu soo jeednaynu ku hadlayno waxaad ku xisaabtantaa inuu liis ku qormayo ilaahay baa inaga qorayo malaa'ig buu u dirtay malaa'igaan iyagu meel kale u shaqo tegayn laakiin carabkeennaa usoo shaqo tegaya maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxa uu ku dhawaaqaba waxa qoraya baa ilaahay uhi mid catiidahoo tirinaya raqiibahoo ilaashanaya haddaad adugu waxyaabo kala tirsanayso ood lacag tirinayso oo adduunyo iyo dad iyo waxaad ilaashanayso oo tirinayso isaguna aduu ku tirinaya waxaad ku tiraabaysaa buu tirinaya arrin aada u cajiiba weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeexeynka ku sugnaa isaga oo ummadda aada ugu digaya abhinaya oo ka joojinaya waxa xun waxa uu leeyahy man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaaha iyo aakhiro rumeeye kii aan ilaaha iyo aakhiro rumaysnayn dee wuxuu doonu odhan doonaa qofka ilaaha iyo aakhiro rumaysani khayra ku dhawaaqa amaha iska aamusa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa la su-aalay ayu lmuslimiina afdal muslimiinta keebaa u fadli badan u lacag badan lama odhan ula laadheeraysana u xoog badanna lama odhanini asxaabta rasuulku waxay weydiinayaan maxaa tayada iyo qiimuhu ku jiraa muslimiinta keebaa u fadli badan oo u qiimo badan rasuulka ilaahayow ilaahay agtiisa wuxuu nebigu uhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wayaddi dadkay muslimiintu qofkay ka badbaadaan afkiisa iyo adinkiisa afkiisa iyo gacantiisa een ummadda gacanna waxba uga geysanoo noqonin gacan ku dhiig leh afkana waxba uga geysaninoo noqonin carab ku dhiig leh gacan kudhiiglaha waxaa la mida carab kudhiiglaha waa xadiid isaguna saxeixaynka ku sugan nusuustaynu akhriyayna wuxuu nebi moxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jannada aynu baadi doonaynaaba inay ku jirto afkaynu haysanno un aynu xaaraan ka hayno ma aha inaynu xalaal iyo iyo waajib iyo sunno ka hayno wixii khayra waa loo isticmaalaya ku anfacaya waaba laynagu dhiirigeliyo qaarkood baa faral ah waxaa laga haysanayaa waa wixii xaraama xaraamtii weeye nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna fakhidayhi adman lahu ljanna ummadduu baaq u soo jeediyey waxa uu leeyahy yaa ii damaanad qaadaya inuu ilaashanayo xaaraan ka ilaalinayo afkiisa iyo ibtiisa aniguna janno aanu damaano qaadaa buu leeyahy rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam kaadhka jannadaba waxaynu ku helaynaa afkaynu ilaashanno marka ibtiiyo afka cawradiina inuu xaaraan iyo sine ka ilaaliyo afkiina xaaraan uu ka ilaaliyo bal labaduu simaya eeg nebigu xantii iyo beentii iyo iskudirkii oo carabkii ah iyo xaaraantii iyo sinadii labadaasuu isku lifaaquu israaciyey waxaa xadiidka laga faa'idaysanayaa kabaa'iru dunuub waxyaabahan aynu ka hadlaynaa maaha dunuubta yaryar ee salaadii lagu dhaafayo weysada laakiin waa dunuubta waaweyn ee qofku jeeruu ka toobadkeena aan laga dhaafayn waxa inoo sahlana aragteen waxauu nebi moxamed xusaya calayhi salaatu wasalaam kelmadda inala dhib yar ee aynu sida hawsha yar u daldalayna maanta inay keeni karta naar aad uu qofku ugu fogaado hal kelmad oo kooban markaasuu nebigu waxa uhi ina alcabda layatakallamu bilkalima maa yulqii laha baalan yahwii biha fi nnaari abcada mima bayna almashriqi waalmaqrib calaa macna alxadiid aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeexaynka qofku hal kelmad buu ku dhawaaqaya uma arkaya kelmadaas wax mushkilada inay leedahay wuu iska yidhi uun waxaanaynu ka hadlayno uu mid ka mida iska yidhi sababteeda ilaahay wuxuu ugu raaridayaa naarta masaafad ka fog bari iyo galbeed halkay qoraxdu ka soo baxday halkay ka dhacdo masaafad intaa isu jirta ayaa ilaahay kelmadaas sababteeda qofkaa naarta ugu sii raaridaya waa ayaandarre aada u weyn asxaabiga laydhaa sufyaan ibnu cabdilaahi waa xadiid saxiixoo tirmidu warinayo nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam meel muhiima buu weydiiyey mowduucaynu ka hadlayno maantana khusaynaysa wuxuu nebiga ku yidhi maa akhwaafu maa akhwafu maa takhaafu calaya waxaan ku su-aalayaa waxa aada ugu cabsi badantay aniga shaygaad iigu cabsi badantay ee aada iiga digi lahayd rasuulkii ilaahayo waa maxay anigu su-aashaasub baan ku weydiiyey buui wuxuu ku horu marayaba muu weydiinine wuxuu ku halaagsamayaa buu weydiiyey afhayeen buu inoo yahay innaga wakiil buu inooga yahay asxaabigu midhaynu nebiga u baahnayn in laynoo weydiiyaa buu inoo weydiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam far waaweyn buu ugu jawaabay far waaweyn kolkaasuu carabka caaradiisu isqabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu carabka isqabtaybaa waxa uu leeyahay haadaa haadaa anugu kaasun baan kaaga cabsanayaa carabkaasun baa ku halaagi karaoo naar kugu ridi karee kaasuun ilaasha buu nebigu asxaabigaa ku yidhi waa asxaabtiisii uu tarbeeyey mid ka mid a waxa uu tilmaamayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa xadiid isaguna sugan tirmidi warinayo qofku haddii uu haysan kari waayo carabka oo uu sii daayo qalbiguna inuu qombabayo oo carabku inuu inuu qalbigu qallalo oo uu qombabo oo bilaa khayr uu noqdo waxa sababa carabka carabkaa sababu noqonaya markaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tukir alkalaama bigayri dikri illaah faina karata alkalaam tumiitu lqalb hadalka ha badinin hadal aan dikri iyo diin iyo khayr ahayn ha badinin haddii aad badisana qalbigaa qallali qalbiga ilaahay ugu fog ee ugu necab yahay rabbina waa qalbiga qallalay ilaahay quluubta haynoo qooyo waxaanuu nebigu xusayaa calayhi salaatu wasalaam mar kale asxaabtu way xikmad badnaayeen rasuulka ilaahay baa tacliimiyey waxa ay hadalka ka su-aalayeen nebiga halka uu ka mac yahay ee uu ka qiimo badan yahay cuqbat bnu caamir asxaabiga la yidhaahdaa wuxuu nebi maxamed baan su-aal weydiiyey aniguna ka duwantii asxaabigii hore weydiiyo si kaleu dhigay wuxuu hi man najaatu yaa rasuula allah maxaa lagu nabadgalaa kii hore wuxuu weydiiyey maxaad shaygaad iigu cabsi badanteen iska ilaaliyaa waa maxay asxaabiganina wuxuu weydiiyey maxaa lagu nabadgalaa annagu waxaanu jeclay inaanu naar ka nabadgallee maxaanu kaga nabadgeli karnaa buu nebiga su-aalayaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu idhi amsik calayka lisaanak waliyasacka baytuk wabki calaa khati'atik xadiidka xasanka ah waxaan kuu sheegi lahaa carabka hayso gurigaaguna ha ku qaado gefkaagana ka barooro haddii aad in ciduun u barooran lahayd naftaada u barooro woy gefka aad samaynaysana ka murugood gurigaaguna ha ku qaadee dadka kale hadabagelin carabkaa iyo codkaana ka haysa wixii xaaraana taladaa nebi maxamed uu bixiyey ninkaa kuma koobnee sidaa aynu sheegnay qof walba halkiisay ku haysataa qof walbana waa xil saaran inuu xumaanta noocaasa iska ilaaliyo carabku khatar badan buu leeyahay carabku wuu ka duwan yahay xubnaha kale carabku waxyaabo badan oo mumayisaadoo dheeraada buu leeyahay mashaakilka ugu badanina isagu ka yimaadaa guusha ugu badanina isagay ka timaadaa oo isagaa ilaahay lagu rumeeyaa isagaana lagaga gaaloobaa sidaa daraaddeed ayaa mar kasta oo waagu barya wuxuu idhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam xubnaha kale oo dhammi carabka ayay u dullaysan yihiin way u afduuban yihiin way ka warwarsan yihiin oo way ka walaacayaan marka waagu baryo idaa asbaxa bnu aadam fa ina alacdaa'a kullaha tukafiru lisaan qofkii marka waaguu baryayna bani aadam xubnihii kale oo dhammiba carabkay u dullaysan yihiin way khushuucsan yihiin waxay ka dhigayiin sidii wax afduuban oo kale oo way yaabiyaabsan yihin oo waxay leeyihin talo maxaa idinkaga soo fuli marka xubnihii kale oo dham waxay ku badbaadi karayaan in carabkii la ilaaliyo waxaa xusid mudan walaalayaal markaynu hoos u soo degno carabku waxa uu la mid yahay jariimadda laga geystaa ta laga geysto gacanta ee lagu geysto rasaasta ee lagu geysto hubka xoolaha la dhaco dhiigga la daadiyo dadkiiyo duunyada la boobaa unbay kelmadda inaga soo baxaysaana la mid tahay sidaa daraaddeed baa nebigu ummaddan markuu sagootiyayo xajatalwadaac waxa uu leeyahy ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa abiibakar uu warinayay dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam intuba waa idinka xaraam sida bilaha xurmada lahiyo iyo xaramkuba uu xurmo u leeyahay xurmadanaaba kasii daranba marka cirdigii oo sharaftiiya qofkii laxantay sharaftiisaa meel laga dhacay dadkii la isku diray sharaftoodii baa meel laga dhacay kii carabka lagu xaqiray sharaftiisii baa meel laga dhacay marka waa carabku dhiiglaa jiri karaya sidaa uu gacanku dhiiglaba u jiray saasuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ka warramayaa waxyaabaha qaarkood oo inagu aynaan uba aqoonin inuu xan yahay ama xumaan yahay ayuu nebigu ummadda u tilmaamayaa inuu xan yahay xantu tacriifiyo waxau hi alqiiba dikruka akhaaka tadruuna malqiiba dikruka akhaaka bimaa yakrah xadiidku muslim buu ku sugan yahay xanta waxaa la ydhaahdaa walaalkaa oo wuxuu karaahiyaysanaya aad ku miisto oo aad hortiisaba ka tidhaahdo waata aynu inagu nidhaahno xan uma naqaano waynu dafirsannayna xanta waxaynu nidhaahnaa maan xamanina waan ku xariira bay idhahdaan dadku weliba dumarku idhaahdaan maan xamanin laakiin hortiisaan ka idhi haddaad hortiisa ka tidhaahdo walaalkaa wax uu karaahiyaysanayo waa xan weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa asxaabtiisa ooriyihiisa wuxuu ku tarbiyeynayey in aanay ku eeganin wixii xun iyo xanta caaisha waxay leedahay rasuulkan maalin maalmaha ka mida la hadlay waxaan idhi xasbuka min safiya annaha kada safiyo waxa kaaga filan inay caynkaa tahay mabay badinin way gaaban tahay kelmadaasunbaan idhi bayt way gaabantahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka xumaaday gabadhaa muslimadda ah ee laxantayna waa difaacay markaasaa wuxuu leeyahy kelmaddaad ku dhawaaqday waa cantuugay ka dhigantay qofkan hal mar hilibkiisii aad rudhay haddii intoo afka laga soo saaro badweynta lagu ridi lahaa dhiig bay tarixi lahayd dhiig bay tarixi lahayd marka kelmaddii baa nebigu wuxuu ka dhigay sidaa qur-aankuba uu sheegay hal mar inay qofkii cantuugtay aad ilkaha iyadoo uga buuxsanaysa dabeetana ay hilibkeedii cunto dhiig bay tarixi lahayd buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasallam muuqaalkii aayadoo kaleo inoo sheegaya saxaabiyadaana wuu uga digay halkaana wuu ku joojiyey kow iyo kasii warantoona ma odhanin mar kale waxaa nebiga uga sheekeeyey qof bani aadam aan ku idhi hebel waa sidaa jooji buu nebigu ihi caaisho uu hakiyo wuxuu idhi ma jecli in qof wax la iiga sheego anigoo aniguba intaasoo ceeba leh waa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam anigoo aniguba kaa iyo kaa leh waana lii kada wa kada oo waxyaabo gefafahoo la iga tirin kara ay jiraan inaan anigu tayda ku mashquuloon saxa mooyaane suuragal maaha inaan cid wax ka sheego bal hadda siduu inoo edbinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed walaalayaal cudurkani waa cudur inagu badan culimo iyo caamo iyo rag iyo dumar waa khatarta keliya ha ina hayse weeye waxaa laga maarmaana markaad walaalkaa oo xan ku jira maqasho inaad joojiso kii kaa maqnaana aad difaacdo kanna dembiga ka joojiso adiguna aanad la wadaagin nebigu saasuu ku bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy man radda can cirdi akhiihi radda allaahu can wajhi nnaara yowma alqiyaama xadiidkaa tirmidi warinaya xasanka ah qofka walaalkii rag iyo dumar mid kasta ha ahaado sharaftiisii oo meel lagaga dhacaya difaacaydhaa ka daaya hebel ka daa heblaayo ka daa ha ku wadin xumaanta ilaahay maalinta qiyaamaha wejigiisa wuxuu ka difaacaa naarta inuu ilaahay naar inaga difaacana baahi weyn baynuu qabnaa marka difaaca naarta waxa aynu ku heli karaynaa inaynu walaalaheenna la cunayo ee la hafayo ee la xamanayo inaynu difaaci karno aynaan u jiibinin dhaqankii asxaabtuna sidaasuu ahaa citbaar ibnu maalik waxa uu leeyahay nebigu maalin maalmaha ka mida buu su'aalay su-aal buu weydiiyey waxau ihi ayna maalik ibnu duqsh asxaabigaa maalik la yidhaahdaa me ninkaa maalik ma arkaye me nin kalaa tiraabeyo waxau idhi daalika munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah kaasi waa munaafiq ilaaha iyo rasuulka aan jeclayn muxuu iman waaye wuu difaacay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi ha odhanin towxiidku ku dhawaaqayaa miyaanad maqlay inuu laa ilaaha illa allahu yidhi qofka laa ilaaha illa allahu yidhina waa ahlu janna halkiibuu ku joojiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kale kacab binu maalik sida uu inoo warinayo iyadoo kacab uu ka maqan yahay rasuulka iyo asxaabta dagaalkii uu ka hadhay ayaa rasuulku u weydiiyo asxaabtiisa had iyo jeer wuu tabi jiray kuwa maqane wuxuu idhi maa facala kacab kacab ma arkayo ma joogee xaguu tegey ninbaa markaa hadlayoo waxau idhi xasbuhu burdaah xabasahu burdaah dee labadiisa faraqee uu eegaya iyo go'a uu maaragtay macawistiisa uu daawanayo xaragadiisiibaa inaga reebtay waa ilaa muxuu soo raaci waaya mujaahidiinta wey nebigu intaanu hadalbaa waxa soo booday asxaabiga loodhan jiray mucaad ibnu jabal ninkiibuu deedifeeyey waxau ihi bi'sa maa qulta maa calimnaa calayhi ilaa khayran xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa hadal xun baa tidhi buu iyada uu nebigu maqlayo nebi allow ninkaa waxaan khayr ahayn kuma ogin wax sharaanu ka sheegaynaana ma jiro sida loo baahan yahay walaalayaal rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa uu ku tarbiyeeyey waa sidaa weeye waxaa jira xagga shareecadeenna xaaladaha qaarkood oo la oggolaaday qofka bani aadamka in wax laga sheegi karo daruuro iyo duruuf daraaddeed kuwaasina inta badan kuwaynu qofka wax uga sheegna ma aha sababahan soo socda la'aantood baynu qofka wax uga sheegnaa oo aynu innagu wax isaga sheegnaa oo la isku eedayo inkaari ay ka dhacday arrimaha qofka wax looga sheegi karo waxaa ka mid a isagoo maqan adtadallum inaad ka dulmi sheeganayso gaf iyo gardarro uu kugu sameeyey haddii aad ka sheeganayso waa la ogol yahay isagoo maqan inaad wax ka sheegi karto wax kooban oo intii qaadiga u baahnaaya ilaahay baa waxau ihi suuratu nisaa dhexdeeda laa yuxibu allaahu aljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim hadal xun in kor loo qaada ilaahay ma oggola qofka la dulmiyey mooyaane qofka la dulmiyey ilaahay waan oggolahay buuhi inuu dulmigiisa sheegto oo dadka wixii wax uga qabanaya udhaa hebel waxaa iyo waxaasi igu sameeyey si arrintiisa wax looga qaban karo arrinta labaadee wax qofka arrintaasina waa tii ay hinda sheegaysa oo ninkeedii bay ka cabatay abi sufyaan waana tii lahayd waa bakhiil nebi allow oo masaariiftaan u baahanay nama siiyo nebiguna arrintaa xalkeediibuu u sheegay muu odhanin ninkan ha xamanin waayo rasuulku garsoorihii ummaddu ahaa sidaa daraaddeed baa wixii ay sheeganaysa uga jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qofka wax laga sheegi kara waxaa ka mid a alisticaanatu calaa taqyiiri lmunkar iyada oo ciddii madaxda u ahayd loo sheegayo si munkarka iyo gefka uu samaynayo looga joojiyo marka qofkii wuxuu leeyahay hebel waxa iyo waxaasuu sameeyey ninkii madaxda ahaa buu sheegayaa marka waxaynu u baahannahay arrintaas si aan bulshadu u eeganin in wax laga qabto oo dembigaasi aanu sii soconin taana waxa u daliila xadiidka saxiixii sida uu tilmaamayo suuratulmunaafiquun waa sababtay ku soo degtay asxaabiga la odhan jiray zayd ibnu arqam oo asxaabtii yaryarayd ka mid ah ayaa wuxuuhi waxaan maqlay munaafiqiintii oo rasuulka xamanaya sala allahu calayhi wasalam warkii baa nebiga soo gaadhsiiyo hi waxa iyo waxaasay maanta munaafiqiintu sheegaya markii nebigu iyagii weydiiyena waxay dhahaan ha ka yaabe ninku waa nin dhallinyaro ah waa ciyaal ragganina waa rag waaweyn malaha warkan wuu ismoodsiiyey wax jiraba ma aha wallana waaba raaciyeen inankii yaraaba halkiibay ku aamusiiyeen ilaahay baa u hiliyey subxaanahu watacaala suuratulmunaafiquun buu soo dejiyey oo munaafiqiintii iyo hadalladii ay yidhaaheen si cad u dhigdhigaysa oo ka warramaysa waa qofkii caasiga ahaa iyo khatartu ummadda ku hayay in wax laga sheegi karo waxaa ka mid a iyaduna istiftaa taana hore inuu soo marnay inuu qofku cid fatwo weydiinayo waanay fiicantahay hadduu sheekh wax weydiinaya halkao dhan la hebel baa waxaa iyo waxaa sameeyey inuu idhaahdo bal ka waran qofka sheekh waxaa iyo waxaa sameeya xaalkiisu muxuu noqonayaa si jawaabtiina u heli karo qofkiina aanu waxba magaciisa usoo qaadin waxaa ka mid a xaaladaha qofka wax laga sheegi kara marka aad tashi doonayso qofbaa qof doonaya inuu guursado qofbaa qof doonaya inuu la shuraakoobo qofbaa qof doonaya inuu shaqeeyo qofbaa qof doonaya inuu madax ka dhigo qofbaa ayaaba la dooranayaa oo la soo saarayaa xaaladahaasoo kale qofkii wax kooban waa laga sheegi karaa intii lagu maarmi karaa sidaa daraaddeed ayaa asxaabiyadda la odhan jiray faatima bintu qays waxay doontay inay guursato dhowr nin baa soo doonay mucaawiye iyo abiljahmi baa ka mid ahaa rasuulkay la tashatay calayhi salaatu wasalaam xadiidka waa wada qaar kami qaarkiin waa arkeen kutubta waa ka akhrideen markaa waxa uu nebigu leeyahay labadaa nin mucaawiye iyo abiljahmi midna kugama tali kulama taliya midna dee biilkii baanu haysanoo waa sacluug midka kalena dumarku garaacaade waxaa laga yaabaa dee qoysku inuu saa ku burburi kara weeye macnaha midba waxbuu ku sababeeyey marka usaame ayuu kula taliyay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay guursato laakiin taa macnaheedu maaha qofkii in la dhigdhigo oo wax fara badan laga sheego oo ceebihiisoo dhan lasoo qufo in koobanood isleedahay qofkan malaa wuu ku yaro baraarugi karaya ayuunbaa habboon in laga sheegi karayo sidoo kale waxa wax looga sheegi karaa an yakuuna mujaahiran bilfisq hadduu macsiyada kor u qaadayo oo dadka macsiyada kuba faanayo oo marka xumaantii looga digay isagu macsiyadaabu dadka ku abaabulaya tusaalu ku yahay ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam albaabka markuu soo garaacay buu nebigu lahaa idanuu lahu bi'sa akhulcashiira qof qaraabo noqda isagaa u xune ka fura markii dambu hadalka u yara dabciye waa tii caaisha weydiisee uu lahaa dadka waxa ugu lita kuwa sharkooda laga baqaye la iska busteeyo marka ninkani macsiyada ayuu la jahrayay xaaladaha qofkii wax aad ka yara sheegi karaysa uu karaahaysanaya waxaa ka mid ah marka la tacriifinayo qofka ama la tilmaamayo tilmaan laga bixinayo waa hebel hebel waa lagu garan waayo hebel hebel weeye hebelkii halkaa joogay waa lagu garan waayo marka waad odhan karaysa waa ninkii odayga ahaa dhegaha lahaa ama waa qofkii laangadhaha ahaa ama waa qofkii dee caynka ahaa marka taasoo kale macnaheedu waxa weeye in qofkii lagu garto marka horebaa ha ku bilaabin sida dee dhaqankeennu yahay ee magaciisa caadigaa sheeg hebel hebel ama heblaayo hebel hadduu qofkii garan waayo si kooban markaa inaad u sheegi karto naanaystiisa taasi waa mid weeye waxa kaloo walaalayaal uu diiday islaamku shayga loo yaqaano iyadana namiimiyanimada ama isku dirka oo ah naqlulkalaami bayna annaasi calaa wajhi alifsaad dadkiio hadalka loo kala qaado si la isugu diro madaxa la isugu dhifto labadii saaxiibka ahaa labadii ehelka ahaa labadii qoyska ahaa labadii ummadda islaamka ka mid ahaa in hadal loo kala qaado walow hadalkaasi hadduu doonayo runba ha noqdo runba ha noqdo iyadoo lagu ifsaadinayo wax haddii dadka hadalka loo kala qaadayo dhexdooda lagu hegesiisinayo o lagu walaalaynayo beenba ha ahaatee taasi xalaal bay noqon karaysa ilaahay qur-aanka kariimka ah waa ceebeeyey qofka noocaas oo kale ah markaasaa waxa uu leeyahay hamaazin mashaa'in binamiin nin gaala baa ilaahay sideed tilmaamood buu ku sheegay waxaa ka mida sideedda mashaa'in binamiim waa mid dadka dhexdooda la socda isku dir waxa isku dirka la idhaahdo waa ka aynu u naqaano inagu naarafuuf dad axibaa oo walaalaa oo asdiqaa ayuu ka xun yahay wada socodkooda ama heblaayo ay ka xunta dabatooyinkiisa xun gaalkaa waxaa ka mida inuu dadka isku diro weylu likulli humazatin lumasa hamsi iyo lamsi waa ceebayntii iyo xantii iyo hadalkii xumaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid aayaadka ayay kuwaasi ka mid yihiin ka digaya carabka kiisa xun iyo weliba iskudirki xagga axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaynu u baydhno asxaabiga la yidhaahdo xudayfa wuxuu warinayaa xadiid saxiixaynka ku sugan nebi maxamed wuxuu leeyahy isagoo inoo tilmaamaya dadkoo la isku diro waxa laga dhaxlo laa yadkhulu ljannata nammaam jannada ilaahay ma galo qofka dadka isku diraya ifkanba waxaynu u ordaynaa aynu u cibaadaysanaynaa aynu camal falayna inuu janno helo tiibaa ilaahay uu ka karoosgaraynaya ka xaaraantinimaynaya qofkii dadka ilaahay kala kaxaynayay ee ka xumaa wada socodkooda iyo walaaltinimadooda cabdilaahi bnu mascuud waxa uu warinayaa nebigu ummaduu la hadlay calayhi salaatu wasalaam alaa unabiukum malcida hiya namiima alqaalatu bayna annaas xadiidkaa muslim baa wariyey ma idiin sheegaa buuhi waxa loo yaqaano cidada oo ah been abuuradka beenta iyo been abuuradka ma idiin sheegaa dhabta ah waa dadka hadalka loo kala qaado ee loo kala geeyo ee lagu kala eryaya buu leeyahy rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam abi hurayra xadiid kala warinaya wuxuu nebi moxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxiixaynku ku jira xadiidku tajiduuna shara annaasi dalwajayn aladii ya'tii haaulaai biwajin wayatii haaulaai biwajin qofka laba wajiilaha ah ayaa ugu shar badan dadka ciddan war buu la imanayaa warna wuu ka qaadaya wuu ka geynayaa qofkaa dadka warka un ku kala dhex wada dadka ku kala dhex wada kaasibaa wuxuu nebigu u bixiyey dilwajayn dhanxiir dhinacna waa xiiran yahay dhinacna timuu ku leeyahy waa laba wajiile qofba weji buu u dhigayaa wejigii uu lahaa ee liitay mid aan ahayn oo wanaagsan ayuu isku muujinayaa marka arrintu noocaasoo kale tahay dadka ilaahay inuu qofkaas u shar badan yahay u shar badan yahay ayuu rasuulka ilaahay tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam cidda loo digayaana yaynaa nusuusta isdhaafinin xaawaleeyay waa innaga qofkaa warka qaadaya rag iyo dumar midkuu doonaya ha ahaado walaalkiisa kale ku dhufanaya waa khalqiga ilaahay ka u shar badan ayuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa markuu tarbiyadaynayay nebigu wuu la hadlay asxaabta markaasaa waxa uu leeyahay laa yuballiqunii axadun min asxaabii calaa axadin shay-an fa innii uxibu an akhruja ilaykum wa ana saliimu sadr xadiidkaa tirmidi baa ohanaya asxaabtayda war ha iga keenina aniga nebigu muma dirsan jirin qaar sirdoonoo dadka dhexdooda dee usoo basaaso oo usoo dhegedhegeeyo dhuudhaasa laakiin wuxuu leeyahay aniga qofna war ha iga keenina asxaabtayda ka mid a waxaan jecelahay inaan idinla noolaado oo aan idiin imaado anigoo laabtaydu ay caafimaad qabto waayo cudur baa lagu gelinayaa qofka wax lagaaga sheego iyadoo laga yaabo inaanu waxaa lagaaga sheegay qabinba marka rasuulku wuxuu deedayaa naxliga iyo nacaybsiyaha iyo nashuushada laga dhexaburaya isagii asxaabtiisa qofnaba aniga war hayga keenina buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xataa kii ka sheega ha ka keenin buu leeyahy rasuulka ilaahay waxaynu sii raacin laha walaalayaal qisas koobkooban oo qaarkood dhaceen wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaarkoodna waaqiceennan iyo wakhtigeennan ay dhaceen oo muujinaya iskudirka iyo xumaanta ay leedahay xantu qisaskaa waxaa ka mid ah qisada saxiixa ku sugan nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam habeenkii lay dheelmiyey ee caalamka kole ilaahay geeyey dad badan baa ilaahay tusiyey waxaan arkay buuhi qolyo iyagu ciddiyo leh rag iyo dumarba ha ahaadeen ciddiyay leeyihin waa dhaadheeryin ciddiyahaas naxaas bay ka samaysan yihinoo sida kuweennan qaar jabaya ma aha dadkaasi ciddiyahaasunbay wejigooda iyo laabtooda intaa hore ee qofka ina soo qaabilsan intaasunbay ku hiigayaan oo dhiigga ay ka sii daynayaan oo nabarra ay u yeelayaan oo hilibka ay ka soo fujinayaan shaqadoodaba waa intaa waa qofkii oo ciddiyo dhaadheer ciddiyo dhaadheer baa ka taagan oo ilaahay u sameeyey wejigiisii iyo laabtiisii unbuu sidaa ugu hiigaya hadday dumar tahayna ilaa naasaheeda qaarkaa hore o dhan ay sidaa ugu hiigaysa oo qofkii dhiiggiisii ugu fushuuqaya markii aan weydiiyeyna waxa uu malaggu iigu jawaabay buuhi aladiina yaakuluuna luxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraadi annaas calaa macna alxadiid waa kuwii dadka hilibkooda cuni jiray xaman jiray waa kuwii dadka sharaftooda jeexjeexi jiray ee ummadda wax ka sheegi jiray baa ilaahay sidaa cashar uga dhigay oo sida abaalmarintoodii laga dhigay waa qiso qisada labaad waxay tilmaamaysaa nebigu inuu soo maray calayhi salaatu wasalaam laba xabaalood labadii xabaalood wuxuu ka maqlayaa waxaan dadka kale ka maqlayn oo ilaahay baa nebiga waxyaabo durugsanna aragsiin jiray sida habeenkaaba waxaa loo aragsiiyey waxyaabo aynaan maqlayna waa la maqashiin jiray dadka xabaalaha ku jira uu maqli jiray ku jannaysan iyo ku cadaabanba markaa nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam waxa uu maqlay dig iyo demta iyo qub iyo qacda ka baxaya dadka halkaa lagu cadaabayo markaasaa nebigu waxau ihi labadan xabaalood dadka ku jira la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir ama axaduhumaa fa kaana yamshi bayna annaasi binamiima waama alaakharu fa kaana laa yastabri aw laa yastatir min albowl labadan qof labadan qabri dadka ku jiraa way cadaaban yihiin waxaanay ku cadaaban yihiin waxaynala sahlan oo dadka aan la weynayn ee la kooban oo la yar midi waxa uu ahaa kaadida aanu iska basrin jirin oo aanu iska hagaajin jirin ka kalena wuxuu ahaa dadka dhexdooda ayuu la socon jiray iskudir iskudirka abaalkiisii wuxuu noqday in cadaabalqabrigaas uu halkaa ka bilaabmay mar hadduu halkaa ka bilaabmayna dee hore uunbuu usii soconayaa wixii ka dambeeyaana way ka daran yihiin qisada saddexaad waxay tilmaamaysaa ee wakhtigii rasuulka dhacday sala allahu calayhi wasalam ninbaa nebiga u yimid sinaystay ama gef ku dhacay xaaraan rasuulku xeer ciqaabeedkiibuu mariyey calayhi salaatu wasalaam ninkani wuxuu doonayoo iimaanbaa keenay macsiyadii wuu ka warwaray wuu ka xumaaday wuu ka toobad keenay nebi allow inadiifi buu leeyay oo xeer ciqaabeedkii aan xaqu lahaa imari wuu mariyey nebiguna laba nin baa xantay oo yidhi bal xumaantuu sameeye intuu xumaan sameeyo ilaahay asturaybu halkan iskeenaya way xanteen nebigu wuxuu doonay si camaliyo ficliya inuu waxu tuso calayhi salaatu wasalaam mar dambe isagoo bakti ag maraya ayaa waxa uu leeyahay hebel iyo hebel maye baktigan wax ka cuna hooseanu u cuni karaynaa wixii aa cunayseen baa ka xumaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii walaalkiin ahaa hilibkiisii aa hafayseen goortii dhawayto ee cambaaraynayseen wax ka sheegayseen dee baktigan kana kaasaa ka daran buu rasuulku leeyahy hadday iyagu la yaabeen inay bakti cunaan kaasaa ka daran buu leeyahy rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qisada saddexaad waxa ay tilmaamaysaa inaan la fudaydsan karin cudurrada noocana laakiin cudurrada noocan ee xanta iyo iskudirku bulshooyinka way kharaabin karaan qofku haddii arrintaa uu sahashado ummad dhan baa waxay isugu rogman kartaa kelmaddaa la qaadayo qofkana khatar weyn ku noqon karaysa waxaa la yidhaahdaa kelmaddu adigaa haya intay afkaaga ku jirto iyadaa ku hayse kol hadday kaa soo baxday alkalimatu malagtahaa maa lam tatakalam wa hiya tamlikuka idaa takalamtaha kelmadda adaa haya intay afkaaga ku jirto kolse hadday ku soo dhaafto iyadaad u qoolanta oo lagu haystaa ilaa uu qofku gaadho war maxaa kaa yeedhsiiyey kelmaddii aad tiriya dhibka yarayd baa halkaa kula maraysa maxaa kaa yeedhsiiyey markaa qisadani waxay tilmaamaysaa siday ummado dhammi ugu baabi'i karaan waxa aynu fududaysanayno aynu sahashanayno wakhtiyadii addoomuhu jireen ayaa ninbaa addoon buu iibinayaa sayla dukeeno waa la baayacay ninbaa wuxuu yidhi war waa wanaagsan ya iga iibi wax ceeba se miyuu leeyahay wax ceeba ma laha buuhi laakiin hadalkunbuu yaro qaadqaadaa balaayo kale ma laha eh waa ya waxunbuu yaro wariyaa waxba ma laha intaasi buuhi wax kale miyuu leeyahy maya tuug miyuu yah maya wax kale ma laha dee waxba mala intaasina wuu kaxaysta markuu gurigii geeyuu muddo joogay ayaa gabadhiibuu la hadlayoo wuxuu ku yidhi odaygu kuma jecla inuu ku jecel yahay iyo in kalena waxaad ogaan doontaa xabado timaa baad soo goynoo sidaa iyo sidaa yeel caawa markuu seexda halkaa garhkiisa xabado timaa ka soo go saas wuu sheegay maxay ku samaynaysaa timaha waxyaabo kale u tilmaamay isagiina wuu la hadlayoo wuxuu idhi gabadhu waxay doonaysaa inay ku disho waxay u socotaa geeridaada iyo malagaaga sidaa daraaddeed mindi bay soo diyaarsatay waxaa way ku gowracaysaa odaygii oo feejigan oo sidaa uu jiheeyay oo bacaysan ayay iyadii oo mindidii la soo guuro galaysa ayaa ula timid tiibuu ku qabtay kowbuu kaga siiyey iyadii iyadiibuu diloo khaarajiyey kadibna qoladoodiibaa isagii u yimidoo isagiiba iyagiina dileen iyagoo inantoodii u hiilinaya labadii qabiilana halkiibay isku dileenoo dad aad u badani uu ku kala dhintay waxaasoo dhan maxaa keenay kelmaddaa la fudaysa ninkaa la fudaydsaday shaqadiisa ee layidhi wax dhibla maaha kelmaddaasaa keentay wakadaalik qiso casrigeennan dhacday ayaa iyaduna sidaasoo kale ah ninin sheekhahoo culimmada waxwacdida ka mido sheekh alcariifi laydhaah ayaa wuxuu uhi maalin maalmaha ka mid ah ayaan wacdiyayay dadka maxaabiista ah kol boqol baan soo maray kolba qof baan eegay markii dambe waxaan arkay nin dhallinyaro ahoo qaybta dilka ku xidhan maqsin keligii aadan u murugaysan ninkii baan yaro waaniyey waanaan wanaystay waxa loo soo xidhay wuxuu ii sheegay buuhi sababtii loo soo xidhay inay ka bilaabantay mushkilada weyn oo dhacday inay ka bilaabantay isku dirka iyo namimiyanimadaa sababtuna waxay ahayd buu idhi inanaan jeclaabaan guursaday annagoo aroosa ayaan ka shaqo tegey niman iyada show ay isku xidhnaayeen baa doonay intay cadaawadeeyeen ama xaasideen inay labadooda kaleeriyaana isku dhuftaan dad sidaa xun u ceeshaana way jiraan kadibna ninkiibay u tegeen isagoo shaqaynaya markaa waxay ku idhaahdeen maansha allah gaadhigaagii hore waad bedeshay soo maaha dee tu kalaad qaadatay oo maxaa dhacay dee gurigaanu ku hor aragnay gaadhigaagii madoobaaya yaalay gaadhigiisuna maba madoobee midab kaluu leeyahay dee adeer gaadhigayguma madoobe kaygii horaan haysta haa haddaa saaka barqadii tobankii ayaanu ku hor arkaynay guriga hortiisa gaadhi yaallo maansha alla kaasun baanu moodnay oo iska dhaafeen mid kalea maalin dambe u yimi haddana markaasuu uhi mabruuq sayaaradii hore gaadhigii horead bedeshay dee macalbaraka waa maxaa dhacay dee gurigaan ku hor arkaya gaadhi yaalla waa laba ninoo soo heshiiye midaba mar buu sheegay isagiina iyadiibuu u yimidoo wuu weydiiyey oo wuxuu ihi maanta ma cid baa idiin timi oo labadii jeerba waxay tihi cidiba noomayma saad nooga baxda cid noo timi ma jirto markaa wuxuu uhi way qarinaysaaye rag baa xumaan ku sameeyo kuu soo weydaarta waa kaa shaydaankii baceeyey ee soo jiheeyey kadibna wuu eriyey gurigoodii bay tagtay wuu kaga daba tego habeen maqsinkii iyada oo ku jirto halkii ugu tego markaasuu ku dilay isagiina dilkiibaa loo haystaa oo u xidhan yahay sheekadaas sheekhow sidaa ayay iigu dhacday buui anigana la ii khiyaameeyey reerkaygiina loo burburiyey qiso kale oo khaalid alcariifi ninka la yidhaahda uu warinayo waxauhi masaajidka jaamicaa baan joogay anigoo masjidkii fadhiyaa nimanbaa ninbay xanteen ninbay xanteen aniguna markii hore ka daaya baadho kolkay ka dayn waayeen ayaan kelmada tuurtuuray oo aan la wadaagay waan se iska dhaqaajiyo gurigii baan ku noqday waan yaro seexday nin xoog weyn oo muruqyo kuusan oo dabaq ku sida hilib doofaar baa sanka iga soo galay markaasaa wuxuu leeyahay waar hilibkan doofaarka cun waar ma cuno waar waa iga xaran waar iga daa qasab baabu igu qabtayoo afku igu guray bahalka isagoo igu guraya ayaa oo ilo wax ka xun baad cuntee kana cun ayaan soo booday kadibna afartan cisho ayaa afkayga uu ka dhadhamayay hilibkii doofaarku oo aan wiswiskii ayaan qabay buuhi marka taana wuxuunaan u qaatay buuhi ninkii walaalkay ahaa ee masaajidka dhexdiisa aan ku xantay qisada kale waxa ay sheegaysaa la xidhiidha un arrinta carabka nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo aada u tallaabsanaya oo qoyskiisii kusii socda ayaa wuxuu idhi waxaa aan soo maray suuqa markaa nin indhoolo ah ayaan soo maray ninkii baan ku yaro kaftamay waan la yara ku yar jeesjeesay markii dambena waabaan yaro turuntureeyay ilaa uu ku figaadhay ninkii wuu xaqiro waa ku dheeldheelay dabeetana reerkiisiibuu tago islaantiibaa foolato dhakhtarku geeyey markii dhakhtarkii uu geeye ayuu waan kusoo noqon doonaa wuxuu kusoo noqday gabadhii oo dhashay oo la yidhi way dhashay laakiin maxaa dhacay mid indhalanbay iyana dhashay ilaahay baa subxaana wa tacaala ku abaalmariyey ninkii eegaya waladkiisi uu ku farxo dumarkii markaa ka umurinaya waxay idhaahdeen waladka ku bushaaraysan laakiin waa indhala iyo heesaa la soco marka labadii arrimood sida deg deg ah ay isugu beegmeen taasuu ninkaasina aada iyo aad uga murugooda uu la yaabay cuqubada deg dega ilaahay uu ku riday carabkiisii uu ku ciyaaray ninkaa indhoolahaa arrinta kale waxay ahayd oo ay warinayso gabadh casrigan joogta sacuudi arabiya joogta waxay leedahay gabadh baan maydhay meelahan maqsaladaha la ydhaah maqsaladu waxa weeyaan dadka dhinta meel la keeno oo lagu maydho lagu diyaariyo gabadh baa la iigu yeedhay xoog weyn oo dhimatay meydkeedii waan maydhayay markii aan maydheen u dhammeeyeen ka tegaan duhurkii yaro seexda ee la aasay gabadhiya waxaan arkay carabkeedii oo dheeri uu aada ugu duuduuban yahay marka waxay leedahay xalliluuni xalliluuni manaamkaan sidaa ku arkayaabayt iska kay cafiya iska kay cafiya bay aada ugu celcelinaysa waan naxayoo markaasaan soo kacay gabadhii waan dabagalay reerkoodii baan meeshii laga keenay baan tegey kadibna waan yaro warwaraystay waxaan ogaaday in afkeedu dheeraa oo carabkeedu dheeraa oo dadka ay aada u xaman jirtay oo dad ka cabanaya oo jaarkii jiraan saa daraaddeed baan anigiiyo ninkaygu intaanu tacsidii fadhiisanay saddexdii cisho ciddii tacsiyeynayse timaadaba waxaan ugu deeqay inaan idhaahda iska cafiya qolo waliba waxay dhahan waanu cafine kuwii jaarkee soo booqday kuwii ka durugsana anana cafine anana cafine manaan baan mar dambe iyadii ku arkay iyadoo ii ducaynayso al khayr allaha ku siiye gurmad iyo maciin baad ii noqotay oo dadkii ayaad cafis iiga soo wada qaaday taasina runtii wuxuunay tusinaysaa uun dhibaatada ay leedahay xantaas oo manaamkaa qofkii lagu tusiyey walaalayaal qofka qofka haddaba arka ama uu u yimaado qofku xamanaya waxaa la gudban arrimahan lixdaa bay leeyihin culimmadu ka warrama akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka toosan ee qofka muslimka ay u leeyahay arrimaha la gudban waxa kow ka ah inaanu horta rumaysanin qofkan warka u keenay qofkan yidhi hebel waxaasuu ku lahaa hebel caynkaasu lahaa wax badan baynu aragnay oo hebelka ama heblaayada wax laga sheegayo waxa laga sheegay aanu jirinba oo qofkii markii loo yeedhay uu yidhi maya waan iska kaftamayay maya been ba iga ahayda raalliiga ahaada marka inaan la rumaysanin weeye qur-aankaanay taasi ku taallaa ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayanuu faasiq hadduu idinla yimaado war iska hubsada magacaasuu ilaahay u bixiyey xantiina mar haddii ay tahay dunuubtii kabaa'irta ahayd ka mid tahay qofkii cadaaladii baa waxaan le iskudarkii xantiina waa la mide cadaaladii baa qofkii ka lumaysa mar hadduu arrintan u kaco kol hadduu cadaaladii ka lumtayna waa faasiq kol hadduu faasiq noqdayna qur-aankaa yidhi warkiisa ayaan la qaadanin marka lama rumaysanayo waa arrimo inagu adag arrimahan aynu ka warramaynae soo socdaa laakiin haddii aynu yeeli weyne adhaxjab baa ku xiga arrinta labaad waxa weeye inuu isaga laftiisa u diido oo u idhaahdo hebel warbaad iga keenta iska dah waxba ha iga keen adigana waxaan kuugu naseexayn lahaa hebelow ama heblaayo dadka aad wax ka sheegaysa ilaahay ka cabso oo afka dhig oo ummadda iska dah intaa inuu ku sheego oo aanu dhegta dhigin oon odhan haye bal soo fadhiiso shaahan cabo iyo sharaabkanoo kuwa kalena waxay dhahaan bal maanta jaadka anigaabaad igu leedahay elowga laabo qayilo soo fadhiiso yuu odhanin laakiin isagii ha u naseexeeyo waayo labadooda way isla halaagsan ilaha halaag ha joojiyo arrinta saddexaad waxa weye ilaahay daraaddii inuu naco kol haddaad aragtay qofkani inuu dadka xamanayo dadka isku dirayo cid warkaaga keenayo waxa weye macsiyuu ku jiraa qofka caasigaana macsiyadiisa waa lagu nacaa iimaankaagana waxaa ka mid a alxubu fillaahi waalbuqdu fillaah qofku inuu ciddii xumaan samaynaysa ilaahay daraaddii u naco ciddii wanaag caan ku ahee samaynaysana ilaahay daraaddii u jeclaado waa qadiyad iimaaniya weeye waa arrinta kale la gudban arrinta kale ee jirtaa waxa weeye walaalkaa wax looga sheegay ama walaashaa wax looga sheegay inaanu xumaan u qaadin oo ibliisku astaamaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a dadka irbaduhu ka taagay ka mid tahay taas qofka marka wax lagaaga sheego iyadoo laga yaabo inuu beri yahay ayaanad goordhow salaami karayn oo aad ka didaysaa taa iska ilaali colaad ha u qaadin xumaanna ha ka aaminin ilaa waxani waa wax aan jirin baa laga yaabaa waxaa kale oo iyaduna jirta marka warkaa lagaaga sheego cid ha isku dayn inaad dabagasho ood dhuudhaasto waxaan inuu jiro iyo wax kale oo tajasuska waxa la ydhaa aad samayso tajasus ilaahay baa wuxu uhi walaa tajasasuu ha isdabagelina oo qofba qofka kale yuu dabagelin bal waxaan laguu sheegay inuu jiray iyo in kale hebel warayso oo heblaayo sii warayso oo marka dambe ay gaadho bal hadda si aad warkaa u hesho sii sug taana ha samaynin waxaa kaloo iyadana kula gudban oo lixaad adiga laftaadu wixii aad walaalkaa u diiday inaanad ku dhicin kii warka kuu keenay ama tii ku keentay aadna ha sii xamanin oo ha odhanin heblaaya warkaa ii keentay ama hebel baa waxaa igu yidhi halkii aad ka joojisay aduguna ha sii bilaabin oo anigaa deerifeeyey oo anaa hor joogsaday mushkiladii isaga aad ka joojinaysay isagii aadna ha sii dabagelin lixda arrimood baa qofka la gudban ayaa ay leeyihiin culimmadu oo waajib ku ah lalayaal mushkiladani way nagu badantay sa aan sheegay waa arrin aada u khatar badan laga yaabo inay ka dhib badan tahay qofka jidhkiisoo dhaawacdo maanta rasaasad qofka ku rido oo uu saddex bilood kadib ka bogsado adigoo dhegtiisa iyo sharaftiisa iyo magaciisa diloo ceeb ka faafiya ayaa ka daran nin shaaciri waxa uu leeya jiraaxaatu sinaani lahalti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaamu jiraaxaatu sinaani lahalti'aam nabarada jidhka ku dhacay ee dhaawaca uu waranka iyo hubku geysto wuu iska bogsadaa walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan laakiin sharafta uu carabku dhaawaco sharaftaasi iyo dhegxumadaa qofka laga sheegay muddo dheer bay sii daba socotaa marka carabku dhiglu uu ka khatar badan yahay gacanku dhiglaha taasi baynu kusoo ururinaynaa arrintan iyadoo badan dumarkana way kusii badan tahay walaalayaal nebigaa sidaa sheegay calayhi salaatu wasalaam muxaadaro u jeediyey dumarka markaasaa wuxuu leeyahy dumarow waxaan idin arkay idinkoo naarta ku badan naarta ku badane sadaqada bixiya sadaqadaa ilaahay naarta qof dadka kaga badbaadinayaa gabadhii geedsiyadda ahayd ee afhayeenka dumarka ahayd maxaan ugu badannay bay tidhi naarta laba arrimood oo carabkaa buu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam tukfirna allacna wa takfurna alcashiir nacdashi iyo caydana waa badisaan ninkana waa dafirtaan deeqda uu idin siiyey iyo wanaagga iyo macruufku idiin sameeyey waa dafirtaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dafiraaddii afkii iyo carabkiibay ka imanaysa nacdashii iyo caydii iyo ceebayntiina carabkay ka imanaysa si gaara buu u calaamadiyey bulshada islaamka rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarka dumarkuu si gaara isu dultaagay waayo ibnuqayim raximahullah markuu arrimahan bani aadamka iyo daraasada ku samaynaya uu faalaynaya wuxuu dadku way kala duwan yihin dadka had iyo jeer mas-uuliyiinta iyo acyaanta iyo rijaasha ama ragga waxay faalleeyaan buuhi axwaasha xaaladaha guud ee caalamku marayo xaaladaha guud ee dalku marayo xaaladaha guud ee islaamku uu marayo xaaladaha guud ee adduunyada xaaladaha guud ee aakhiro axwaashay qiimeeyaan dadka maatidiina ashkhaastay qiimeeyaan buui dadka maatida ah ee dumarka iyo caruurtii iyagana xaaladahoodu waxay u badan yihiin inay shakhsiyaad u qiimeeyaan marka waxaa laga yaabaa intay isu yimaadaan inay yidhaahdaan heblaayo ka war hebel ka war horta tii maxay tidhi horta kii kale muxuu yidhi horta maxay ku dambeeyeen oo maanta majliskaasi hebel iyo heblaayo la dhigdhigo halka arrimaha guuda dacwadda iyo ta islaamka iyo dunuubta la galay iyo sidee loo toobadkeenaya sidee jardhan lagu helaya maxaa badbaado ah arrimaha inaan laga waraysanna miiska la soo saara inta la fadhiyaba hebel iyo heblaayo sheekhu wuxuu leeyahay ashkhaasta oo la qiimeeyo la dabagalaa waxay keenaysaa indhowgaradnimo qofkii inaanu aqoon-yahan indheergarada ahayn laakiin qofka aqoon-yahanka ah indheergaradkii axwaasha iyo arrimaha guud buu qiimeeya ashkhaasta wuu iskaga hadhaa jazaakum allahu khayran dhinaceenna aynuu tudhanno dhinaceenna aynuu tudhanno halkan buu cid kasta oo kula socdaa ay kaaga hadhaysa waxaa ku racaya oo camalkaagii oo ayaan darre aada u weyn qof aanad xoolihiisii qaadanin oo aanad dhiiggiisii dilin oo aanad macnaa dhiiggiisii gelin oona dilin oo maalinta qiyaamaha camalkaagii salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo sadaqadii waxaagii oo dhan dusha ku qaatay oo waxaagii la tegey waqafkaagiibuu la tegey soonkaagiibuu la tegey salaadaadiibuu la tegey adigina bannaan baad u baxday wuxuu kaala taga haddii aad weydo ama waxaagii u dhammaystana dunuubtiisii o dhan baa dusha lagaa saaray waxaasi maxaa keenay wasladaa yare kooban ee carabka ayaa keenaysa marka sidaynu u dhaqmayno haddaynaan wax ka bedelin waslad laynaga aasi maayo ilaahay baynu ka baryaynaa badbaado walaalayaal aynu halkaa ku joojinno aynu barana dhaqankaa culimmadu ay ka sheekeeyeene ah inaynu walaalkaa u naseexayn karno heblaayay ka daa walaal intaa inoogu jooji intaas inagu filan hebelow ka daa halkaa hasii dhaafini qofkani camalkeennii buu guranaya tusaale u bixiyey nebigu wuxuuhi maxaa u taqaanin qofka caydha ah war bulshaya islaamku mufliska maxaa u taqaanin caydha waxay dhahan dee qofkaan xoolaba lahayn kaa lama yidhaahda buuhi muflis muflis waxaa la yidhaahdaa qof yimi maalinta qiyaamaha isagoo soon badan sadaqa badan xaj badan cibaado badan sita laakiin maxaa dhacay carabkunbuu wax ka sii daayay gacantunbuu dadka ku dilay markaasaa laleeyahy kan wuu caayay kan wuu xantay kan sidan uu yeelay dabeedna waxaa laga gurayaa wixii u hayay o dhan haddii ay dhammaadaanna wixii la siday baa lagu reebayaa ayaan darre aada u weyn weeye marka cilmigana waxaynu isugu sheegaynaa iyo intaasoo daliila iyo nusuusta aynu akhriyayno sodobeeyada ah waa inuu ina dhaqo nolosheennana aynu ku saxno wa ilaa si aanu xujo inoogu noqonin ilaahay waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkaba inuu inagu anfaco xumaantaa iyo xaaraantaana inaga badbaadiyo kuwii dhowrsoon ee ilaahay uu ka dhaafayna uu inaga dhigo xalkun aynu raacinaynaana waxa weeye attawba attawba gefkaa waynu ku wada jirnaa towbad towbadana walaalayaal waxa kow ka ah inaad qofkii aad jariimad ka gashay aada u tagtaa tidha aynu iscafino maanta kadib waxaan kaaga noqonayaa ma jiree waxaan magan kaaga ahay adigana waan ku cafiyayaa anigana i cafi waayo haddii aan qofkii cafis laga soo qaadanin meel lagaga dhacay sharaftiisa ee lagu xadgudbay ilaahay kaama dhaafayo shuruudaha towbaddu afar bay ahayd waa inuu qofkii ka baxaa macsiyadii dib aanu ugu noqonin uu ka murugoodo wakhtigeediina la marayo towbadoo aanay xowlalmariidka imanin ka shanaadna waxa weeye waa inuu qofkii xaq kugu lahaa xaqiisii aad u celaysa haddaad sharaftiisa meel kaga dhacdayna cafisaad weydiisataa haddii aad cafiskaa ka nacasowdo maalin kaley qabsanaysa marka ha ka nacasoobin ee iska dhiiro oo waxaad tidhaahdaa aan iscafino intiinana iscafiya dee aynu iswada cafino walaalihiin cafiya walaalayaa cafis iyo musaamax bay dadku naga yihiin idinkuna iscafiya towbadaasaa ayaa waajib aho xal laga dhigayaa waana faral waa hubaal waa hubaal aniga iyo idinka iyo dhammaanteen in waxaan aynagu soo daclabayaan aynu ku jirno oo inaan ka bixi karayn wadaadkaan ka bixi karaynin raggaan ka bixi karaynin dumarkaan ka bixi karayn way xalaashadeen dad xooluhuna waa cawsdaaq dadkuna waa xandaaq bay idhaaheen waa xalaashay xooluhu cawskay daaqaan bay idhaaheen dadkuna xantunbuu daaqaa waa ayaandare aad u weyn marka kama bixi karaynee towbadaasaa ayaa waajib inagu ah iyo halkaa inaynu ku joojinno aynu yeelanno dhaqanka isasixid ah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu